بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka caalamul-yowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah isbeddel deg deg ah oo ku yimid dagaalada ka socda waddanka yemen malishaadka xuutiyiinta oo gacanta ku dhigay magaalada istaraatiijiga ah ee makha oo ah albaabka laga garo maranbiyoodka muhiimka ah ee baabulmandab iyo ciidanka xukuumadda yemen ee uu taageero isbahaysiga carbeed oo guuldarro xooggan kala kulmaya furimaha dagaalka waxaan maanta barnaamijka kusoo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda yemen innagoo falanqeyn iyo isdultaag ku samayn doonna sida halkaasi ay wax uga socdaan maamulka gumaystaha yuhuudda oo cunaqabateenna kala kulmaya qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka iyo in ka badan toban dowladood oo soo saaray tallaabooyin loogu cunaqabateynayo ganacsiga talaabiib ee ka yimaada dhanka daanta galbeed bakistan oo sheegtay inaysan soo faragelin doonin dagaalka u dhexeeya xuutiyiinta iyo sacuudiga kadib heshiiskii difaaca ay kala saxiixdeen riyaad ankara iyo islaamabad qodobadaas kuwo kale wargeysyada iyo xalqadii afar iyo labaatanaad ee taxanaha shadaraad min taariikhi alqaacida ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa isbeddel xoogan ayaa ku yimid dagaalada ka socda waddanka yemen kadib markii malishaadka xuutiyiinta ee saacadihii lasoo dhaafay si rasmi ah ay gacanta ugu dhigeen magaalada istaraatiijiga ah ee makha oo ah albaabka laga garo maranbiyoodka muhiimka ah ee baabulmandab kooxda ayaa si rasmi ah u shaacisay in ciidamadeeda gacanta ay ku dhigeen magaaladaasi almakha ayaana ah magaalo istaraatiiji ah oo ay sidoo kale degad ku yaalaan haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha yemen waxaa inoo falanqeynayaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix bismillaah aad baad u mahadsan tahay suhayb waddanka yemen bishii lasoo dhaafay waxaa dib uga bilowday loolanada militari ee ku salaysan la wareegidda iyo saydaraynta ee magaalooyinka istiraatiijiga ah ee saameynta ku leh mandiqada loo bixiyey bariga dhexe ilaa iyo geeska qaaradda afrika dagaaladan waxay dib noo xusuusiyeen loolanadii soo bilowday labada kun shan iyo tobankii oo kooxaha xuutiyiinta ay cagta ku mareeyeen inta badan waddanka yemen walow markii dambe laga soo riixay dhanka koonfurta oo ay gaareen gobolka laxaj ee ku dhow magaalada cadan ee ah caasimadda ku meel gaarka ee waddankaasi howlgal militari ayaa bishii lasoo dhaafay agosto ka bilowday galbeedka waddanka yemen howlgalkaas militari waxaa iclaamiyey kooxaha xuutiyiinta ee waddankaasi qeybaha ugu muhiimsan maamula sida magaalada caasimadda ee sanca howlgalkii oo socda sacuudiga ayaa dagaalka ku soo biiray si lama filaan ah waxaa bilowday duqeymihii ay isdhaafsanayeen taxalufka sacuudiga hogaamiye iyo xuutiyiinta sida muuqata waxaa jiray weerar qorshaysan oo loo diyaariyey xuutiyiinta oo la doonaya in loogala wareego gacankuhaynta magaalooyin waaweyn oo ay ka mid tahay magaalada tacis iyo magaalada dekadda leh ee xudeyda gobolka aljowf ee xuduud beenaadka sacuudiga yemen dhaca ilaa iyo deegaano istaraatiiji ah oo ka tirsan gobolka lagu magacaabo albayda ee bartamaha waddanka yemen dhaca laakiin isbedello waaweyn ayaa dubadiiba si lama filaan ah ku dhacay ciidamada xukuumadda yemen ee sacuudigu taageero ayaa iyagoo artaal gaadiid dagaal ah wata lasoo kiciyey waxay ku guuleysteen in xuutiyiinta ay kala wareegaan deegaano muhiim ah saadkoodii isaga kala gudbaya gobolada waddanka yemena si lama filaan ah uu eh, u istaagay laakiin xuutiyiintu en, taas kuma joogsanin kumana niyad jebin waxay bilaabeen inay dib en, usoo rogaal celiyaan ay u qaabeeyaan ciidamadooda waxay adeegsadeen dhammaanba asaaliibtii dagaalka ay heli kareen sida sawaariikhda ridada fog ridada dhexe diyaaradaha droniska iyo dhammaanba khudadihii lagu yaqiinay ay markan adeegsadeen waxay hadda qarka u saaran yihiin inay la wareegaan halka laga maamulo marinka bawel mandab oo ah magaalada dekada leh ee almukha suheyb asbuucii lasoo dhaafay ee, mubaadarada dagaalka waa laga watay kooxaha xuutiyiinta waxaana gacanta ku hayay isbaysiga sacuudiga oo ay ugu horeyso xukuumadda ee, dabadhilifka yemen ee fadhigoodu hayay magaalada cadan Een, waxay ku guuleysteen in xuutiyiinta ay kala wareegaan ee, halkii saadku u mari jiray gaar ahaan deegaanada istraatiijiga ah tusaale haddaan usoo qaadano mandiqada lagu magacaabo alkatxa oo u dhexeysa taciz iyo een, gobolka aljuuf ayay gacanta ku dhigeen shabwa deegaano ayaa laga qabsaday Ee, jabhadda dagaalka ee saaxilka galbeed asaaxilulgharbina khalkhal ayaa la geliyey laakiin toddobaatan iyo laba saacadood gudahood isbedelo waaweyn ayay xuutiyiintu een, saaxada dagaalka keeneen arrinkaas oo jiha wareeriyey kaartadii maxamed bin salmaan iyo hogaamiyaha waddanka yemen ee dejiyeen oo ahaa in xataa ay niyeysteen in xuutiyiinta ay ka qabsadaan magaalada caasimadda ee sanca halisna ay geliyaan gobolada al cumraan iyo sacda oo ka mid ah gobolada ay macaaqisha waaweyn ku leeyihiin xuutiyiinta wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in shalay gelinkii dambe xuutiyiintu ay la wareegeen magaalada lagu magacaabo een, xays in markii ciidamada xukuumadda yemen lagu qasbay in halkaas ay ka cararaan muuqaalo ee, video ah baraha bulshada ay ku faafiyaan saraakiisha xuutiyiinta ayay kusoo bandhigeen iyagoo tobaneeyo ka mid ah gaadiidka cabdibilayaasha iyo kuwa gaashaaman ee b n b-ga loo yaqaan ku beegsanaya sawaariikh istaraatiiji ah diyaaradaha daroniska nuuca isqarxiya iyo kuwa gantaalada een, sugan tuura runtii halkaas waxaa ka dhashay halaag iyo een, qiici uramada oo cirka isku shareeray Een, weerarkaas ayaa la rumaysan yahay in niyad jab oo ku riday ciidamada xukuumadda yemen diyaaradaha isbaysiga sacuudiga hogaaminayo ee loo yaqaano f ka ayaa iyana duqeymo cardaadiiqaha kaga dhigayay saldhigyada iyo e, artaasha e, kolonyooyinka gaadiidka ah ee xuutiyiinta laakiin waxaasoo idil een, kuma guuleysanin in taqadumka xuutiyiinta la joojiyo Een, wariye ka tirsan telefishinka afka carabiga ku hadlay aljaziira wuxuu sheegay in la wareegidda magaalada lagu magacaabo xays ee koonfurta alxudayda ay ka dhigan tahay dhabar jab weyn oo soo gaaray ee, xukuumadda yemen isla markaasna laga yaabo in taqadumkii dhanka gobolka aljuuf een, hakad uu ku yimaado laakiin gilinkii hore ee maalintii arbacada taqadumka xuutiyiinta ee dhanka magaalada almukha hore ayuu usii socday markii ay la wareegeen magaalada lagu magacaabo xays ee, macnawiyaadka dagaalyahanadooda ayaa ee, sare u kacay sida laga arkayay warbaahinta xuutiyiinta ee wararku waxay intaas ku darayaan in magaalada xays ay isku xoreysay een, wadada een, u dhexeysa degmooyinka dhaca koonfurta ee wilaayada lagu magacaabo alxudayda ee asaaxil lgharbi iyo khadka imdaadka ee ka yimaada magaalada almukha ee baabul mandab taas oo ka dhigaysa een, furintan dagaalka mid ka mid ah saaxaadka ugu muhiimsan ee dhinacyadu ay ku hilbadiriri doonaan Ee, afhayeen u hadlay xuutiyiinta wuxuu ku faanay in sida uu hadalka u dhigay geesiyaashooda ay ku guuleysteen in hal mar ay dhan kale u rogaan masaarkii ee, dagaalka ee waddanka yemen Een, waxaa loo baratamayaa albaabada marinka baabul mandab ee, falanqeeyo militari oo ku sugan waddanka yemen wuxuu sheegay in maalinkii sideedaad oo xiriir ah xuutiyiintu ay horinayaan dagaalada dhanka ka socda ee galbeedka waddanka waxay ciidamo kumanaan kun oo ah oo askari ah ay ku daabulayaan een, dhanka ee, wilaayada saaxilka iyagoo ka tegaya magaalada alxudayda waxayna hadda kaabiga ku hayaan baabul mandab oo ka mid ah marinada ganacsiga ee badda ugu muhiimsan caalamka Een, sidaas la mid ah xukuumadda yemen ciidamada aad u xoogan ayay ee, waxay ku daadguraynaysaa qeybaha kala duwan ee jabhaadka dagaalka alxudayda iyo magaalada taciz ee istaraatiijiga ah xuutiyiintuna ay fahmeen kaartada dagaalka oo ee, xashdi haa'il ah ee u jidrayaan dhanka asaaxilu gharbi hadda xataa waxay kulaalayaan degmooyin iyo deegaano ka tirsan een, gobolka istaraatiijiga lagu magacaabo shabwa oo ka mid ah gobolada ee koonfurta dhaca sidaas lamid a waxay dib u soo ceshteen gacangoynta dhowr degmo iyo deegaano ku yaala gobolka adaalic ee istaraatiijiga ah ee wadankaas yemen marka la eego dagaaladu waa kuwo lafajibis ah baysiga ala sacuud iyo xukuumadda yemenna waxaa ka fashilantay kaartadii dagaalka oo maalmihii ugu horreysay si uu muuqatay in qaab naajax kaartadu ay ku socotay marka la eego deegaanada muhiimka ah iyo duruqdii imdaadka oo xuutiyiinta laga jireeyey laakiin dhammaanba deegaanadaas dib ayay usoo ceshteen hadda xuutiyiinta ayaa waxay rajo ka leeyihiin inay tagaan albaabada baabul mandab oo ah magaalada almukha oo ah magaalo dekad leh islamarkaasna kaabiga ku haysa maranbiyoodkan ee aadka muhiimka u ah بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
wahagaag imikan waxaad ku soo dhawaataan wargeysada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horrayntii wargeysyada ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa sahaynada oo cunaqabatayn dhanka ganacsiga ah kala kulmaysa galbeedka iyo wax ka badan toban dal oo soo saaray tallaabooyin ay dhuunta ku qabanayaan talaabiib ganacsigeeda ka yimaada dhanka daanta galbeed haddaba tani muxuu maraykanka ka yidhi maxayse sahaynadu uga falceliyeen maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa wajahaya cadaadisyo cusub oo dhanka siyaasadda iyo ganacsiga ah haba ugu xooganaatay qaybta ay warbixintan ka hadlayso oo daaran dhanka ganacsiga si gaar ahaaneed badeecooyinka ka yimaada dhanka daanta galbeed oo ah dhul sahaynadu ay ixtilaal ku haystaan sida ay daabaceen mujalladaha ugu waaweyn dunida ilaa labayo toban dal oo reer galbeed ah ayaa qaaday tallaabooyin lagu cunaqabateynayo badeecooyinka ka yimaada deegaanada daanta galbeed ee ay sahaynadu isballaarinta ka wadaan muddooyinkii lasoo dhaafay waddamada tallaabadan qaaday ayaa kala ah ingiriiska faransiiska kanada denmark fiinlan iceland ireland norway boland burtuqiiska sbain iyo sweden dalalkan waxay sheegeen in ay doonayaan joojinta badeecooyinka laga keeno dhanka daanta galbeed oo ah dhul ay ixtilaal ku haystaan maamulka gumaystaha yuhuudda markii dalalkan ay qaadeen tallaabooyinkan maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa dhanka maraykanka ka filanayay in uu soo saaro hadalla cambaarayn ah balse taasi ma aysan dhicin oo xukuumadda trump si buuxda ayay uga gaabsatay ka hadalka arrinkan wasiirka arrimaha dibadda maraykanka mark rubio oo arrintan mar wax laga weydiiya ayaa sheegay in maraykanka uusan doonayn in wax tallaabo ah uu ka sameeyo tani dhanka kale waxaa xusid mudan in wejigaba xoogan uu la kulmay safiirka maraykanka u fadhiya maamulka gumaystaha yuhuudda arrintan ingiriiska oo ah dalkii ugu horreeya oo tallaabadan qaaday markii ay soo baxday warqaddiisa ayuu baraha bulshada ku baahiyey safiirka maraykanka u fadhiya maamulka gumaystaha yuhuudda in ka washington ahaan ay si buuxda uga soo horjeedaan tani islamarkaana ay si buuxda uga falcelin doonaan balse mark rubio oo arrintan wax laga weydiiyey loona sheegay warkii uu baraha bulshada ka yidhi safiirkoodii u fadhiyey talaabiib ayaa sheegay in taasi aysan la ogeyn ayna tahay arrin isaga keliya u gaar ah washingtonna aysan wax falcelin ah ka samayn doonin tallaabadan gunaanadkii yuhuudda tallaabada keliya ee ay hadda qaadeen waa inay albaabada isugu laabeen qunsuliyaddii ingiriiska ee qudus haddii xaaladdu ay sidan ku sii socotaa iyana falanqayaasha odarose arrimahan waxay sheegayaan in la filan karo tallaabooyin kale oo ay dhinacyadu isdhaafsadaan haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegna warbixin ka hadlaysa ma la joogaa wakhtigii la dhaqangelin lahaa heshiiska difaaca maka maxayse islaamabad ka tiri dalabka uga yimid dhanka riyaad ee ku aadan in qayb ay ka noqoto xiisadda yemen heshiiska difaaca maka oo ay ku midaysan yihiin turkiga bakistan iyo sacuudiga ayaa lagu warramayaa in wakhti xaadirkan uu wajahayo marxalad xasaasi ah iyadoona ay sii xoogaysanaysa su'aasha ah ma la joogaa wakhtigii sida ficliyan loo dhaqangelin lahaa heshiiskan yemen waxaa wakhti xaadirkan ka socda dagaal culus waana halka ugu xoogan ee tooshka lagu ifinayo islamarkaana lagu waramaya in lagu tijaabin doono heshiiskan difaac ee u dhexeeya saddexda quwadood ee islaamabad riyaad iyo ankara sacuudiga ayuu ka yimid dalabkii ugu horreeyey oo ku wajahan islaamabad waxay xukuumadda ala sacuud ka dalbatay islaamabad in ay qayb ka soo noqoto dagaalka yemen islamarkaana ay ka saacido weerarada ay ku beegsanaysa xuutiyiinta yemen maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen ayaa xoojiyey weerarada ay ka fulinayaan gudaha sacuudiga islamarkaana ay ku beegsanayaan ciidanka ay taageerta xukuumadda riyaad sidaasi daraaddeed waxay riyaad waqti xaadirkan dalbanaysaa iskaashi milatari oo wadajir ah oo ay la samayso bakistan iyadoo la dhaqangelinayo heshiiskii difaaca wadajirka ahaa waxaa lagu warramayaa waqti xaadirkan in bakistan ay si aad ah uga fiirsanayso inay qaaddo tallaabadan kol sii horraysay waxay islaamabad ka dhawaajisay in dagaalkan ay qayb ka noqon doonto haddii ay aragto tallaabooyin cad oo loogu soo xadgudbay gudaha dhulka sacuudiga ka fiirsashada tallaabadan ayaana ka socota miisaska siyaasadda bakistan iyadoona su'aalo kale ay gunaanadkii dul hooganayaan xaaladda laga filan kara xuutiyiinta yemen haddii tallaabadan ay kala kulmaan dhanka bakistan iyo tani waxa uu ka dhexli doono dhaqaalaha dunida xilli waqtixaadirkan dagaalka yemen ka socda uu qarka u saaran yahay in maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen uu gacanta u geliyo baabulmandab xogihii soo baxay saacadihii lasoo dhaafayna waxay sheegayaan in goobta waqtixaadirkan maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen ay ku sugan yihiin ay qiyaastii lixdan kilomitir keliya u jirto baabulmandab arrintan ayayna dardaarwarinno xooggan ka soo baxayaan waxaana lagu warramayaa haddii maleeshiyaadkan ay gacanta ku dhigaan halkan in dhaqaalaha dunida uu geli doono marxalad culus wax welibana ay gacanta ku hayn doonaan iiraan iyo xulafadeeda guud ahaan dhegaystayaal waa inaga intaa wargeysyada aan iminkana dib ugu laabana dhanka walaalkeen suhayb cabdulaahi iyo barnaamijka caalamlyowm بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وروجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaagga mikan waxaad kusoo dhawaataan xalqada afar iyo labaatanaad ee taxanaha shadaraad min taariikhi alqaacida oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen mucaad سجلي يا صفحة التاريخ واكتبي يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم سجلي يا صفحة التاريخ واكتبي يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم الرجال أهل العزوم اللي يسدون اللزوم اللزوم اللي يبي وقفه على ساق وقدم الرجال
جاء في السيرة أن الصحابي أبو خيثمة رضي الله عنه كان قد تخلف عن الخروج في جيش العسرة الذي استنفره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فدخل بيته بعد أيام من تحرك الجيش فقال رسول الله في الضحي والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وماء وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف المجاهدون اليوم وحدهم في الضح والريح والحر يدفعون عن الأمة العدو الصائل مثلث الشر من اليهود والنصارى والشيعة الروافض الذين أجمعوا خيلهم ورجلهم يكيدون للجهاد والمجاهدين في الليل والنهار بالقتل والسجن والتشريد تارة والتشويه وحرف المسيرة عن مقاصدها تارات أخرى مجد اجداد رجال أهل الشهامة والكرم سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجداد رجال أهل الشهامة والكرم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa meel welibo aad joogtaan ku soo dhowaada xalqadii labaatan iyo afaraad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ama alkutubulmasmuucah ee aan ku akhrinayno kitaabka shadaraad min taariikhi alqaacida التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجداد رجال أهل الشهامة والكرم inta aynaan guda gelin xalqadeenna maanta aan dib u milicsanno dhacdooyinkii gogoldhigga u ahaa qormadeenna maanta xalqadii hore waxaynu ku soo qaadannay midhihii waaweynaa ee laga dhaxlay jihaadkii afghanistaan guul gilgishay quwadihii waaweynaa baddashay jihadii dhacdooyinka isla markaana afghanistaan ka dhigtay xuduntii ay ku kulmeen fikrado waayo aragnimo iyo dhaqdhaqaaq saamayn ku yeeshay daafaha dunida waxaynu kaloo isla aragnay isbeddelkii ku yimid fikirka iyo niyadda jiilkii ka qayb galay dagaalladaas iyo sida ay meesha uga baxday cabsidii laga qabay quwadihii waaweynaa waxaynu ku soo gebagabaynay fursaddii dahabiga ahayd ee la waayey kadib guushii afghanistaan taas oo caqabadaha gudaha iyo kala qaybsanaantu u diideen inay isu beddesho dowlad islaami ah oo midaysan si kastaba ha ahaatee guulihii afghanistaan kuma aysan ekaan guulo milatari oo keliya waxay sidoo kale abuureen doodo eedo iyo shubahaad muddo dheer hadalhayn ka ahaa daafaha dunida qormadeenna maanta waxay iftiiminaysaa mid ka mid ah shubuhaadka ugu caansan ee lagu lifaaqo jihaadkii afghanistaan qoraaguna wuxuu cinwaan uga dhigay shubuhaad ku saabsan taageeradii maraykanka ee jihaadka iyo mujaahidiintii afghanistaan isaga oo arrintan inoo bidhaaminaya ayuu yidhi isaga oo ka jawaabaya eedeymahan sheekh abuumuscab assuuri wuxuu kitaabkiisa caanka ah ee dacwatulmuqaawamati alislaamiyati alcaalamiyah ku yidhi halkan waxaan jeclaan lahaa inaan ku tilmaamo labo arrimood oo muran dhaliyey ama haddii aad rabto waxaad tidhaahdaa laba been abuur oo waaweyn oo ay warbaahinnada reer galbeedka gaar ahaan midda maraykanka iyo warbaahinta raacsan ee ka jirta dalalka carabta iyo islaamka ay si weyn u faafiyeen sidaasi darteed waxaa lagama maarmaan ah in xaqiiqada shakigaas loo caddeeyo guud ahaan dadka iyo gaar ahaan islaamiyiinta mujaahidiinta iyo taageerayaashooda labada arrimood ayaana kala ah kow dowrka maraykanka ee guushii jihaadka afghanistaan labo eedeenta ah in mujaahidiintii carabta iyo islaamiyiintii ka qayb qaatay jihaadka afghanistaan ay ahaayeen shaqaale u adeegayay maraykanka ama ay xiriir la lahaayeen hay-adda sirdoonka ee c i eda intii ay arrintaasi socotay sida ay maanta sheegtaan warbaahinnada reer galbeedka iyo kuwa raacsan markii uu soo bandhigay labadii eedeen ee warbaahinta cadowgu faafisay sheekh abuumuscab wuxuu u gudbay faahfaahinta mid kasta wuxuuna ugu horreyn ka hadlay eeddii koowaad ee ku saabsanayd dowrka maraykanka ee guushii jihaadka afghanistaan isagoo yidhi warbaahinta maraykanka iyadoo adeegsanaysa dhammaan aaladaha kala duwan ee ay gacanta ku hayaan yahuudda iyo saliibiyiinta sahayanada taageersan waxay ku dadaashay inay u muujiso guushii jihaadka afghanistaan inay ahayd oo keliya guul u soo hoyatay siyaasadda maraykanka iyo barnaamijyada c i eda ee afghanistaan maraykanku wuxuu si weyn ugu guulaystay faafinta dacaayadan been abuurka ah isaga oo adeegsanaya habab kala duwan oo warbaahineed iyaga oo sameeyey aflaamta raambowga ee afghanistaan iyo duulaanadiisii uu ku galay afghanistaan filimkaas waxaa lagu muujiyey isaga oo soo ridaya diyaarad dagaal burburinaya qalcado islamarkaana badbaadinaya maxaabiis afghaan iyo ameerikaan isugu jira oo gacanta ugu jiray mujaahidiinta wuxuu sidoo kale soo bandhigay isaga oo farda fuulaya wadaya gaadiid gaashaaman hawada ku duulinaya diyaarad nuuca qumaatiga u kaca ah ee ruushku leeyahay wuuna soo gaarayo dhaawacyo badan hase ahaatee marna aan dhimanayn isaga oo ku dhex milmaya gaadiid dagaal oo burbursan iyadoo aan murqihiisii adkaa waxba gaarin waxaa kale oo uu ku harqiyay daawadayaasha la dhacay murqihiisa hadallo iyo dacaayado badan oo aan macno lahayn ugu dambayntiina wuxuu gudbiyey farriin muujinaysa naxariista maraykanka ee kuwa danyarta ah iyo inay garab istaagto kuwa dulman kuna dadaasho caawinta muslimiinta iyo inay door weyn ku lahayd guushii dadka afqaanka ah gaareen kuwaas oo filimka mala'awaalka ah uu muujiyey inay maraykanka jeclaayeen isla markaana ay u bogeen sidoo kale warbaahinta maraykanka iyadoo yasaysa garaadka dadkii rumaystay waxay si weyn u buunbuunisay dowrka gantaalada stiingar ku lahaayeen guushii jihaadka afghanistaan iyadoo ku doodaysa inay gantaaladan wax ka beddeleen isu dheelitirkii dagaalka markii ay bilaabeen inay soo ridaan diyaaradaha ruushka taas oo sababtay in dagaalku ka weecdo guuldarradii mujaahidiinta una wareego guushooda hase yeeshee tirada kooban ee gantaalada maraykanka ee stiingar waxay afghanistaan soo gaareen waxyar ka hor bixitaankii ciidamada ruushka mana lagu soo ridin wax aan ka ahayn tiro kooban oo diyaarada ah haddaba muxuu ahaa doorka stiingar ee burburinta in ka badan konton kun oo gaadiidka ciidanka ruushka ah dilka in ka badan soddon kun oo askari oo raashiyaan ah iyo in ka badan boqol iyo konton kun oo ka tirsanaa maleeshiyaadkii shuuciga ee afghanistaan waxaa intaas sii dheer boqolaal kun oo howlgallo ah oo dhacay muddadii jihaadku socday in ka badan shan iyo labaatan sano taas oo bilaabmay shan sano ka hor duulaankii ruushka siina socday saddex sano kadib bixitaankoodii ilaa ugu dambayntii kaabul ay gacanta u gashay mujaahidiinta intaas kadib qoraagu wuxuu soo qaatay eeddii labaad isagoo yidhi waxaa jirta been kale oo gaartay maskaxda malaayiin qof oo daawada shaashadaha waaweyn iyo kuwa yaryar taas oo loo soo bandhigay sidii run aan muran lahayn beentaas ayaa ahayd in hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i eda ee iyadu abuurtay mujaahidiintii carabta ee afghanistaan iyo hogaamiyaashooda sida sheekh usaama tibnilaadin iyo sheekh cabdalla casaam si ay u burburiyaan midowgii sofiyeed hase yeeshee in kuwaas uu maraykanku abuuray ay maanta noqdeen kuwa isaga ka soo horjeestay oo qaarkood ay burburiyeen daarihii mataanaha ahaa ee new york iyo washington halka intooda badanna ay dib ugu laabteen dalalkoodii si ay u weeraraan danihiisa u dilaan muwaadiniintiisa ulana dagaalamaan xulafadiisa oo ah madaxda dalalka carabta iyo muslimiinta waxay kaloo beentaasi sheegaysaa in ifafaalaha jihaadka hubaysan ee dalalka carabta uu yahay natiijadii ka dhalatay jihaadkii afghanistaan sidaasi darteedna uu yahay wax ay sameeyeen sirdoonka maraykanka balse uu ka baxay gacantooda xaqiiqada arrintu waxay tahay in jihaadka carbeed ee casriga ah uu ka dhashay baraarugii islaamiga ahaa ee soo bilowday horraantii sodomeeyadii kadibna waxaa dhashay dhowr iskuday iyo tijaabooyin jihaadi ah intii u dhaxaysay bilowgii lixdameeyadii iyo horraantii siddeetameeyadii taas oo ah ku dhowaad labaatan sano ka hor intii aannu bilaaban jihaadkii afghanistaan waxaa intaas dheer in hogaamiyeyaasha haldoorka aqoon-yahanada iyo tiirarka jihaadka carabta ee afghanistaan ay ahaayeen haraadigii khawaadirtii iyo culimmadii hormuudka u ahaa dhaqdhaqaaqa jihaadiga carbeed sheekh cabdalla casaam wuxuu ka mid ahaa haldooradii hore ee mujaahidiinta filistiin halka sheekh usaama tibnilaadin uu ku barbaaray baraaruga islaamiga ah wuxuuna taageero buuxda siiyey in ka badan hal dhaqdhaqaaq oo jihaadi ah oo ka jiray dalalka carabta intaas waxaa dheer wuxuu dowr muuqda ka qaatay taageerada jihaadka suuriya horraantii siddeetameeyadii ka hor intii aanu u safrin dhulka afghanistaan si uu halkaas uga qayb qaato jihaadkii ka socday dalkaas sidoo kale tiro badan oo ka mid ah xubnihii tababarka iyo hogaamiyaashii goobaha dagaalka ee ugu horreeyey kuwaas oo ay adkaanayso in halkan lagu wada tiriyo kuwaas oo dhabarka u ritay howsha dhismaha xeryaha iyo aas-aasidda qaabdhismeedka asaasiga ah ee jihaadka carbeed ee afghanistaan waxay ka tirsanaayeen kawaadirtii ururada jihaadiga carbeed gaar ahaan kuwii ka yimid masar filistiin suuriya lubnaan yaman iyo dalal kale iyaga ayaa ahaa xudunta isu imaatinka carbeed ee qabtay howlaha tababarka warbaahinta howlaha militari iyo shaqooyinka gargaarka ee goobaha dagaalka ilaa ay bilaabmeen qulqulka mujaahidiinta ka imaanaya waddamada carabta iyo kuwa islaamka sidaasna waxaa ku batay dhowrkii qof ee tirada yaraa ee ku bilowday koox yar sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo afartii iyadoo tiradu ay kor u kacday ilaa ay gaartay ku dhowaad afartan kun oo mujaahidiin carab ah markii la gaaray bilowgii sagaashameeyadii intaas waxaa ku eg hadalkii sheekh abi muscab assuuri intaas kadib markii uu soo xigtay hadalka sheekh abi muscab qoraagu wuxuu sii ambaqaaday hadalkiisii isaga oo yidhi isagoo ka jawaabaya su'aal uu weydiiyey wariyaha aljaziira jamaal ismaaciil oo ku saabsaneyd waxa ay warbaahinta caalamka ku celceliso ee ah in sirdoonka maraykanka uu maalgelin jiray howlihiinna islamarkaana uu idinku taageeri jiray jihaadkan ayuu sheekh usaama yidhi maraykanku been ayuu sheegay haddii ay sheegtaan inay nala shaqeeyeen maalin maalmaha ka mid ah waxaana ku xujaynaynaa inay soo bandhigaan wax caddeen ah xaqiiqadu waxay tahay inay iyagu nagu tiirsanaayeen annaga iyo mujaahidiinta afghanistaan annaguna ma jirin wax heshiis ah oo aan la galnay waxaan gudanaynay waajibaadkayaga ah taageeridda islaamka ee afghanistaan haddii waajibkeennu uu si aan ku talagal ahayn u waafaqay danaha maraykanka taasi kama dhigna inaan nahay kuwa ka shaqeeya dano shisheeye markii ay muslimiintu la dagaalamayeen ruumaankii hore waxaa la og yahay in dagaal aad u kululaa uu u dhexeeyey ruumaanka iyo farrisiyiinta dagaalkaasina uu ahaa mid soo jireen ah qof caqli leh ma odhan karo markii muslimiintu bilaabeen la dagaalanka ruumaanka kuna qaadeen duulaankii mu'tah inay ahaayeen wakiillo u shaqaynayay farrisiyiinta waxa keliya ee dhacay waxay ahayd in danuhu iswaafaqeen tusaale ahaan inaad disho roomaanka oo waajib kugu ahaa dilkooda waxay farxad gelinaysaa farrisiyiinta hase yeeshee markii muslimiintu ay dhowr dagaal kadib soo afjareen roomaanka waxay ku xijiyeen farrisiyiinta sidaasi darteed iswaafaqsanaanta danuhu macnaheedu ma aha u adeegidda cid kale annagu waxaan ka soo horjeednay tan iyo maalmahaas waxaan allaah mahadii tan iyo xilligaas jeedinnay muxaadarooyin ka dhacay xijaas iyo najdi oo ku baaqaya in la qaadaco badeecadaha maraykanka in la beegsado ciidamada maraykanka iyo in la cuuriyaamiyo dhaqaalaha maraykanka arrintaas oo socotay in ka badan laba iyo toban sano halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadii labaatan iyo saddexaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ama alkutubulmasmuucah ee aan ku akhrinayno kitaabka shadaraat min taariikhi alqaacidah waxaa inoo ballan ah xalqada xigta oo aan halkan ka sii ambaqaadi doonno insha allah waassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وضح النقا طيب وكرم يذكرون الله مع الله في حل وحرم وين ما حلوا على وضح النقا طيب وكرم يذكرون الله مع الله في حل وحرم بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag guudahan intaasayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballanah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها